إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqan qodobadiisana waxaa ka mid ah khasaaraha dhimasho ee maleeshidii dhowaan lagu weeraray dhismo ku yaala magaalada muqdisho kuwa oo kasoo jeeda bariga gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu waramayaa inuu sii kordhay maktabka dacwada ee degmada saako ayaa dowladdiini ah waxa uu soo gebagabeeyey qaar ka mid ah badh ku dhaqan deegaanka jawaari munaasabad ka dhacday buurdhuxule oo ka tirsan gobolka bakool ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey fatrada koowaad ee maxad dumarka wax ku bartaan maamulka isku magacaabay puntland ayaa waxa uu burburin kula kacay guryo ku yidhi magaalada boosaaso oo ay lahaayeen qoysaska dad halkaa muddo dheer deganaa qaraxyo dhimasho sababay ee xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ka fulisay muqdisho iyo shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weeraray ciidamada etoobiya ee ku sugan gobolka bakool madaxweynihii hore ee hirshabeelle ayaa waxa uu eedeyn kulul u jeediyey dowladda federaalka ah kadib markii xarakada shabaabulmujaahidiin ay liisay mooryaan magan u ahayd dowladda federaalka ah beesha gaaljacel ayaa ku dhowaad siddeetan neef oo geela waxa ay ku wareejisay xarakada shabaabulmujaahidiin kadib kulan beeshu ay ku yeelatay wilaayada hiiraan dowladda federaalka ayaa dad masaakiin ah oo cuuryamin u badan waxay ka barakacisay dhul ay ka deganaayeen magaalada muqdisho soddonkii sane ee lasoo dhaafay warka dibaddana khasaare ayaa waxa uu ka dhashay togasho ka dhacday dalka maraykanka intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن khasaaraha dhimasho ee maleeshidii dhowaan lagu weeraray dhismo ku yaala magaalada muqdisho kuwa oo kasoo jeeda bariga gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu waramayaa inuu sii kordhay war-saxaafadeed kasoo baxay taliska ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxaa lagu sheegay in uu sii kordhay khasaaraha dhimasho ee weerarkii dhowaan lagu qaaday dhismaha qarsoodiga ah ee lagu dabiibayay maleeshiyada macawsleyda kaa u ku yaal magaalada muqdisho war-saxaafadeed uu ku saxiixan yahay afhayeenka dhanka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh cabdicasiis abu muscab ayaa lagu sheegay in dhimashada macuusleydu ay gaartay toddobaatan iyo sagaal kuwa isugu jira baa la yidhi horjoogayaal saraakiil iyo maleeshiyaad intaba xarakada shabaabulmujaahidiin waray horey usoo saartay waxay ku sheegtay in in ka badan toddobaatan macuusley ah ay ku dishay dhismaha magaalada muqdisho iminkase waxay xaqiijisay in toddobaatan iyo sagaal ay yihiin naftaduhurayaal ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa galay guri lagu daweynayay mooryaantan oo dagaalo bariga hiiraan ka dhacay lagu soo dhaawacay maktabka dacwada ee degmada saako ayaa dowladdiini ah waxa uu soo gebagabeeyey qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka jawaari maxamed mudday axmed abu muslim ayaa warkan inoo haya dowladani ayaa soconaysay muddo labaatan maalmood waxaana looqtay dadka deegaanka jawaari oo hoos imaanaya degmada saakow wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka dadka dowladani loo soo gebagabeeyey ayaa tiradoodu ahayd boqol ruux oo isugu jira rag iyo dumar inta ay soconaysay dowladani waxay ku qaateen duruus muhiim ah dowladani uu soo qabanqaabiyey maamulka degmada iyo maktabka dacwada saako gunaanadka dowladani oo ka warbixinaya macallinkii wax ka bixinayay dowladda jasaaka allahu khayr dowladda horta naybani socotay labaatan iyo kow maalmood kataafio qaadeen oor kataaboo ka baxa jiray hadda marka kataafi oo rasaaladii oorna way markeen saad walaalaha dadkii keen kulid jihaadka kamid eh may baa kamid jirige may baa kamid alwala may kale kamid albara waa kuwan dadkii ka faa'iidaystay dowladda oo ka warbixinaya waxyaabaha ay ku qaateen magacagay naybalaare iyo axmed maali isdil deegaankayna jawaaray mayba qaadanay dowro oo labaad isku maalamoodeen qaadanay mayba qaadanay cashir faa'iido badan cashirku huwa an tajcala lilaahi naddan wahuwa khalqaka khalaqaka nawcaani wahuma ashirku lakbar iyo shirku lasqar caaqibatu shirki khuluudu fi nnaar dhaqay abdirsaaq maxamed macalin axmed deegaanka jawaaray dowro oo labaatii kow beri waxyaaba badan ka faa'iidaysanay oo tawxiidka kamid ah shirkigii salaadii jihaadkii dahaaradii intaasi ka faa'iidaysanay waxyaabaha aan ka faa'iidaysanay haddii walka kabilaamayba arday kamid aha jihaadka naag waljihaadu aljihaadu badru ljuudi filqitaali kaasir filqitaali lkufaari walmunaafiqiina walmurtadiina sidoo kale waxaa dowladani iyagana ka warbixinaya haweenkii ka faa'iidaystay kuwaas oo soo gudbin doona duruusta ay ku qaateen dowladda ayaa magaalada ninka xasan abdullaahi degmada jiyaari degmada jiyaari ku nool dowlada labaatan ma labaatan koo maalmood inay socotay walbadan naag waljihaad aljihaad iyo badal jihdi fi qitaali lkufaari walmunaafiqiin walmurtadiin magacay hadi ibraahim degmada jiyaari dowri may badan socotay labaatan maalmood walbadan kasaayin maasha allah ilaahi maxamudaa ما هو الشرك الشرك أن تجعل الشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك طبعا واو الشرك نوعان وهما الشرك الأكبر والشرك الأصغر dowraadka uu qabto maktabka dacwada waa mid lagu horumarinayo barashada diinta islaamka si ay u ogaadaan waxa ay xambaarsan tahay diinta munaasabad ka dhacday munaasabad ka dhacday buurdhoxollo oo ka tirsan bokool ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey fatarada koowaad ee maca dumarku ay wax ku bartaan maxamed ciise ayaa warkan inoo haya xaflad heer sare ah oo lagu soo xirayey fadrada koowaad ee macadka khadiija binti khubaylad faraciisa buurdhuxulle ayaa waxaa ka soo qaybgalay culimo salaadiin macalimiin iyo marti sharaf kale macadkan oo ay wax ku bartaan haweenka daaciyaadka ah ayaa waxay dhammaysteen fadradii koowaad oo soconaysay lix bilood kadibna iyagoo imtixaan laga qaaday ardaydan oo si heersar ah waxbarashadooda u dhammaystay fadrada koowaad ayaa waxay soo bandhigeen bandhig cilmiyeed وقد فتح معهدنا خديجة بنت خويلد للعلوم الشرعية والثقافة العامة في عام ألف أربعمائة أربعة وأربعين التاسع من شهر محرم واستفاد منه كثير من نساء هذه البلدة المباركة فها نحن اليوم في الفترة الأولى وأخذنا فيها دروسا متنوعة منها القرآن الكريم والتفسير والفقه وكتاب عمدة الأحكام وكتاب التوحيد والآجرومية وغير ذلك من الكتب العلمية kadib waxaa halkaa ka hadlay sheekh maxamed axmed garaar isagoona bogaadiyey haweenka mas-uuliyiinta iyo macallimiinta ardayda gabro muslimaadka ee hogeeka daraasada qiibtiyaha dhammaysadeen hogeeka kulankan antallaka gobadi ha ku wada qiibgaleen muxaafadada waajid gaar ahaan magaalada buurnixunla iyoonang mahadnagay dhammaan dadkaasi oo dhan may lahaa jazaakum allahu khayra ilaahay subxaana wa tacaala khayrsiinka abaalguda wanaagaysan suubideen kolla aqbalay ilaahay oroysla ku aqbala ilaahay siinka weela dadaalkaisan biideen ilaahay barakaay cilmigaysan barateen koysiinasan anfaacay ummatana ka anfacdeen ilaahay siinka weela intaa kadib mid ka mid ah waalidiinta ayaa iyagana farxaddooda sidan ku cabbiray ini ilaahay lin shukri mawal kala unlijarna maasha allah leerah sumamadaas bacdijeh mayn mahadnagaane waalidiinkii oo ardaytan ini inti kooyan hankitalagali oo barbaarintiyo tacliintiyo hora hasaarti bacdijeh intaan doorti yan mahadnagaana insha allahu nicmadan lan koobo korna ardayti mayn lena aniisin dadaalka kauna argohayna siilama raabtan dedaal maasha allah argohayna inisin siilama raabtan maalumiintii maylana juudigiisin hati biidan kuku sii dheer intiisin biidan taasay siin siin ku odsadaan degmada buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa waxay ku horumaraysaa waxbarasho dhan walba ah maamulka isku magacaabay puntland ayaa waxa uu burburin kula kacay guryo ku yidhi magaalada boosaaso oo ay lahaayeen qoysaska dad halkaa muddo dheer deganaa mahad cubid ayaa warkan inoo faahfaahinaya maamulka puntland ee ka mid ah maamulada taabacsan dowladda federaalk ee ushayuhu dalka ka dhisay ayaa burburin ku sameeyey guryo ay lahaayeen qoysas deganaa magaalada boosaaso ee gobolka bari kadib markii uu cagaf u adeegsaday odayaal ka soo jeeda qoysaska guryaha laga burburiyey ayaa shir ku yeeshay magaalada garowe ee gobolka nugaal kaas oo ay uga soo horjeesteen maamulka isku magacaabay puntland odayaasha ayaa iyagoo la hadlayay warbaahinta waxay tilmaameen in cagaf dhinacaha looga dhuftay guryaha kadibna saas ay ku burbureen arrinta ka dhacday ayaantan boosaaso doraad dumintii ka dhacday xaafadihii ay dadku degganaayeen siina waxaanu annagu ka hadlaynaa guriga ilmo xaaji xasan marka arrinta layaabka igu noqotay waxay noqotay in gurigii oo dadkii ay ku jiraan oo aan afiso loo keenin oo la odhan war gurigan ha laga baxo oo gurigan waxaasaa ku dhacaya sidaa yeela ama dadkii lahaa baanu kala hadlaynaayo horta meeh dadkii aan la odhan namadoonnadii ay taagan yihiin meesha qaybtood in gurigii cagaf la keenay saddexda dhinac laga dumiyey dadkii oo ku jirana caskaritir guriga ka baxa mid ka mid ah odayaasha ayaa isaga oo hadlaya waxa uu tilmaamay inay gardarro tahay in lagu dumiyo guryahooda iyada oo ay ku hurdaan carruur iyo xaasas
guriga boosaaso laga dumiyey oo ilmo xaaji xasanow faarax oo dulmiga lagu dumiyey oo isagoo dad hurdo oo xaasas iyo carruur iyo maanta ay hurdo aan nalaka soo talagelin nalaka wargelin ka baxa la odhan cagaf cagaf la geliyoo lagu duldumiyey hadda ka horra waxaa dhacday saldhigga hortiisa guryo toddobaxaas ku jireen in cagaf cagaf la geliyey arooryo goorah oo aan xataa waagu beriyin oo la miray dadka middaa mirta ah oo guryaha beesha meheri lala beegsanayo waxaanu u aragnaa inay dulmi tahay oo dulmi weyn tahay
ma ahan markii ugu horraysay oo uu maamulka puntland sidan oo kale u burburiyo guryo ay lahaayeen dad shacab ah
xarakada shabaab lmujaahidiin ayaa qaraxyo dhimasho geystay waxay ka fulisay muqdisho iyo shabeellaha hoose warka iyo warar kale waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka iyo shisheeyaha ka fuliyey gobolla dhaca koonfurta soomaaliya haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa beegsaday goob ay ku qayilayeen askar ka tirsan dowladda federaalka qaraxa waxaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamadii qayilayay ayaa dhintay halka ay ku dhaawacmeen afar askari oo kale qaraxa ayaa si gaara xalay lagula beegsaday ciidamadan degmada dharkeenley dhanka shabeellada hoosena howlgal saas oo kale ay degmada afgooye ka fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada qaraxyada ayaa waxay la beegsadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana askartii halkaa ku sugneed gaaray khasaare nafeed inta la ogyahay hal askari ayaa ku dhintay qaraxa waxaana sidoo kale ku dhaawacmay mid kale dhanka gobolka bokool ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen degmada ceelberde isla bokool shalay ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen garoonka degmada waajid ee gobolka bokool halkaas oo ay saldhig ka samaysteen ciidamada xabashida ethoobiya ee duulaanka ku jooga gobolka bokool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday eeraboorka waxaana xilligii weerarka uu dhacayay ee laboorka ku sugnaa diyaarad sahay u siday ciidamada xabashida ethoobiya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kala jaray isku socodkii ethoobiyaanka taas oo ku qasabtay in diyaarad wax loogu keeno waxaana muuqataa in diyaaradda lafteeda la isugu yimid maadaama dharaar cad lagu weerarayo heelaboorkii ay kasoo degaysay madaxweynihii hore ee hirshabeelle ayaa eedayn kulul u jeediyey dowladda federaalka ah kadib markii xarakada shabaabul mujaahidiin ay leysay mooryaan magan u ahayd dowladda federaalka ah waxaa soo taraya eedaha loo jeedinayo dowladda federaalk ee la xiriira fashalka amni ay dhex dabaaranayso maadaama doraad guri ay ku jireen ciidamo ka tirsan mooryaanta macawisleyda xarakada shabaabul mujaahidiin ay u dhacday kaa uu ku yaala magaalada muqdisho weerarkii maalintii bilowdana habeenkii uu soo gaaray madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosable ayaa ka mid ah dadka ka hadlay weerarka xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku laysay qaar badan oo ka mid ahaa mooryaanta macawisleyda cali cabdulaahi cosoble waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay dayacday amniga dadka ka tirsanaa mooryaanta macawisleyda ee lagu daweynayay guri qarsoodi ah oo ku yaala degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in dowladda federaalka looga baahan yahay magdhowga raggii xarakada shabaabul mujaahidiin ay laysay maadaama ay ku guuldaraysatay in ammaankooda ay ilaaliso horey wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa dhacdadan uga hadlay waxaanu muujiyey in mooryaanta macawisleyda halkii ay deganaayeen la dayacay qaar ka mid a mooryaantii lagu laayay dhismaha ku yaala degmada cabdicasiis ayaa shalay lagu aasay gudaha isbitaalka xoogga ee magaalada muqdisho xubno ka tirsan dowladda federaalk oo kasoo jeeda inta badan bariga gobolka hiiraan ayaa kasoo qayb galay aaska kuwa oo aada u murugaysnaa arrintan ayaa waxa ay fariin u diraysaa muryaanta ku sugan bariga hiiraan kuwaasoo qaar badan oo iyaga kamid a horey loogu dilay gobolka iminkana dhaawacyadii ayaa lagu dhiibi tiray magaalada muqdisho hadda waxay su-aali ka taagan tahay haddii dadka dhaawacmaan amaba askar iyaga kamid ay dhaawacmaan halka ay geysan doonaan beesha gaaljecel ayaa mujaahidiinta waxay ku wareejisay ku dhawaad siddeetan neef oo geel ah kadib kulan beeshu ay ku yeeratay wilaayada hiiraan maxamed dahir calisow ayaa warkan inoo haya
kulan muddo afar maalmood u socday ugaaska beesha gaaljecel odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beeshaasi ayaa ku soo gabagaboobay ayaa ku soo gabagaboobay degmada bu'a qable ee gobolka hiiraan beesha geeljecel ayaa kulanka ka soo saartay bayaan ay mar kale ku caddaysay inay garab u tahay mujaahidiinta waxaana madasha beesha ay ku wareejisay toddobaatan iyo shan neef oo geel ah oo ay ugu tala gashay mujaahidiinta qodobada bayaanka waxaa ka mid ahaa beesha geeljecel ayaa isla qaadatay dardargelinta arrimaha jihaadka iyo garab istaagga mujaahidiinta beesha waxa ay dadkeeda ugu baaqday inay ka qayb qaataan difaaca diinta allah sidoo kale waxa ay baaq toobadkeen ah u soo jeediyeen kuwa beesha ka dhashay ee raacay shisheeyaha beesha geeljecel ayaa magacowday guddi ka shaqaynaya in dacwada la gaarsiiyo deegaanada beesha ay degto ugu dambayntii waxaa kulanka lagu bogaadiyey howlgalladii isxigxigay ee lagu xasuuqay ciidamo ka tirsan dowladda xasan sheekh iyo kuwa maamul goboleedyada beesha geeljecel waxay bogaadinaysaa camaliyaadkii xiriirka ahaa ee lagu dhiig bixiyey cadowga allah oo ay ugu dambaysay tii baarsanguune allahu akbar ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo ah ugaaska beesha gaaljecel oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in beesha ay isla qaadatay hakinta xaalufinta dhirta oo u muuqda kuwo abaabulan sida uu ugaasku xusay beeshu waxay aad maaragta isula qaadatay iyadoo haddana ay lahjada ay ku hadlaysa ay tahay warwarkii hore ka bedelan xaalufinta dhirta waxaa timid in dhirtii shaqo laga dhigtay in badarka raadin ay ka badan tahay noo muuqato badarka raadin qaas ahaan waxaa soo baxday markii lays warsaday in ayba tahay wax ku wajahan beesha deegaanada qaas ahaan waxaan isla qaada insha allah hadduu ilaah yidhaahdo dhammaan walaalaha dadka muslimiinta ee dirtkanala u sheegaynaa saacaddan laga bilaabo deegaanadeenna geed dhanka ma ogelin ha qoynaado ha qalalnaado nooc warab ha yeesho inuu meeshiis noogu qarfaxaystaan qaadanay ugu dambayntii kulanka waxaa ka hadlay waaliga wilaayada hiiraan shiguuleed abuunabhaan oo ugaaska beesha kala wareegay toddobaatan iyo shanta neef ee geela ah wareejinta geela ay beesha saaka ku dhawaaqday geelaas toddobaatan iyo shanta halaad ah oo beesha geeljecel wakhtiga kooban runtii aad ku ururiseen oo aan isleeyahay inta muddo afar maalmooda la fadhiyo in toddobaatan iyo shan halaad la wareejiyo oo dadkaa jihaadaya oo mujaahidiinta loogu talagalay lagu wareejiyo waxay tusaale u tahay awowgeen inuu xasan barsanay tusaale taasay u tahay waxaa runtii tusaale ah ee ninkaa ku abtirsanayseen inaad raacdeen in qodobadii ama bayaankii ka soo baxay kulankiinna kulligood ay ka muuqatay taageeridda jihaadka iyo garabsiinta dadka mujaahidiinta ah kulamo kuwan ka horeeyey oo beesha gaaljecel ay ku yeelatay wilaayada hiiraan ayay ku caddaysay mowqifkeeda ku aadan xamlada uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud taas oo meelaha lagu weeraray oo ciidda afka loogu daray ay ka mid ahayd wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dowladda federaalk ah ayaa dad masaakiin ah oo curyamano badan waxay ka barakacisay dhul ay ku lahaayeen muqdisho kao ay deganaayeen soddonkii sane ee lasoo dhaafay maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya dowladda federaalk ayaa guryahooda ka barakicinaysa dad masaakiin ah islamarkaana haysta caruur naafo ah dadkan ayaa sheegay in dowladda federaalk ay doonayso inay ka barakiciso halka ay ku noolaayeen iyagoona haysta caruur aad u liita islamarkaana naafo ah aynan haysan meel ay aadaan haddaba qaar ka mid ah dadka dhibaatadaas lagu hayo ayaa warbaahinta la hadlay anigoo ah dahaba cali kediye waxaanahay caruurtan yararka hooyadood waa caruur maskaxda iyo gacnaha ee lagu haba kajiisa waa caruur ku dhasha meeshaan waa caruur aan hoy kale lahayn marka haddana waxaa layidhi waa laydin barakicinaa waa dadaan waxba qabsan karin waa dad albaabkaas haddii laga bixiyo in la soo celiya manaan soo gelayn ka mid ahay dadka barakacayaasha ah ee deggan xaafadda curyaamiinta ee calikamiin waxaan degannaha muddo soddon sano ah waxaana dad barakacayaala dad masaakiina cuuryaana degan dhagoolaa degan indhoolaa degan cuuryaan kastana wuxuu leeyahay ehel iyo qaraabo waxa la degan waa qaraabadoodii waxa raba inay dhacaanna waa tuugo ku soo talagalay in ay barakiciyaan dadka masaakiinta ah dad masaakiinahan nahay meeshaanaan degannahay ma soco karo allah igu maqlahaya sariirta korkeedaan saaranahay inaan nala barakicin oo aan nala hantoolin ma ahan marka ugu horeysa oo ay dowladda federaalka dad masaakiin ah ka barakiciso guryahooda halka dhegeystayaal warkaa idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan wararka laga helayo dalka maraykanka ayaa waxa ay tilmaamayaan in dad ay ku dhinteen toogasho cusub oo ka dhacday koonfur bari ee dalkaasi saraakiisha maraykanku waxa ay ku waramayaan in ugu yaraantii saddex ruux lagu dilay toogasho ruux weysane uu ka geystay bartamaha magaalada orlando ee gobolka florida ee dalka maraykanka shabakada m b c news ayaa waxa ay tibisay in mid ka mid ah dadka dhintay uu ahaa sawirqaade u shaqaynayay warbaahin maxalli ah oo ka howlgasha gudaha maraykanka booliiska magaalada orlando waxay sheegayaan in la xiray ruuxii weerarkaasi ka dambeeyey laakiin wax tafaasiil dheeraad ah kama aysan bixin macluumaadka shakhsiyadeed ee tuhmanaha la xiray faahfaahin ayaa waxay ka soo baxaysaa warka dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inaga inta